Iskuulka hoose dhexe ee Buulo-Guduud waa iskuulka keliya ee ku yaala deegaankan oo ay bulsho badani ku nooshahay kuwaas oo u baahan waxbarasho si loo ciribtiro jahliga. Deegaanka Buulo-Guduud oo dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa bulshada ku dhaqani waxay ku howlan yihiin dhaqashada xoolaha iyo tabcashada beeraha hase ahaatee waayadii dambe waxay ku baraarugeen dhanka tacliinta. Iskuulka hoose dhexe ee Waama Buulo-Guduud ayaa waxaa wax ka barta arday kor u dhaafaysa lix boqol oo arday kuwaas oo ay ku jiraan soddon iyo shan arday oo qaba baahiyaha gaarka ah. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulkani ayaa ka warbixiyay baahiyaha iskuulka ka jira waxayna codsadeen in la caawiyo.
magacayga waa amiire xasan cali nuur waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe ee waama bulgaduud barashada tamaan waaye markaan kusoo galaya waxba maan aqoon laakiin markaan imaado wax badan ayaan fasalka galaas five Aa, wax badan aan u baahnaa inaan bartaan bartay waxaan u baahannahay quudin aan nala siiyo feed sida feedhinkii oo kale iyo mashaarida iyo iyo waxaan baahannahay buugaagta waaweyn oo durista leh faysal cabdiqaadir maxamed ayaa idhaha waxaa dhigtaa fasalka dhexe siga waama bulguud primary school waxaa ku soo biir labada kun toban toddobada hortii wax ma baranayn laakiin waxaa bartaa ee, maadooyinkaa dhigta waa sideed maadi ingilish xisaab soomaali carabi iyo tarbiyad iyo technology Een, waxaa subax- subaxliyayaan ahaa galabtii waxaan aadaa balooni hortii waxbarasho mana haysanin laakiin waxbarasho ayaa helnay wasaaradda waxbarashada waa u duceynayna waxaa leenahay intaan inkasii fiican ilaahay inuuna siiyo maxaan u codsanaynaa inay buugato akhris noo keensato mashaarida waxaa meesha ku caban in noola keeno Een, ilmaha marka ay baxaan afar saac kuwa lix saac iska socda marka waqtiga ku dhammaana maadaama daa mashaarida noola kariyo meeshaan waxaa ku helaynaa waqti yar inaan ku cabna haddana aa xaroono xiisa saasa ku qaadanaynaa
Ugu dambeyntii Cabdi Maxamed Qorane maamulaha iskuulka Waama Buulo-Guduud ayaa sharaxay duruufaha ay wax ku bartaan ardaydu iyo heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen.
buulogaduud dugsigan dugsigan magaciisa waxaa la yidhaahaa hoose dhexe waama buulogaduud anigoo ahaa cabdi maxamed qoranana xemistaan u ahay maasha allahu dugsigan wuxuu soo maray marxaladooyin fara badan oo ay ka mid yihiin bilowgiisii waxaan ku bilownay bac inaan maaragtaa toltolno oo ilaahay kuuma darnaadee aan iskuul ka dhignay iyo geed hoostiisa ilaaha mahad leh maantana wuxuu marayaa dhismahaas wanaagsan oo qaar qabya iyo qaar dhammaystiranba in maaragtaa maanta aad moodid dugsiga ugu wanaagsan ee tuulooyinka maadaama aan ku bilownay dugsigan bac oo ardadin ku bilownana ay ahayd boqol arday maantana uu maraayo ilaa shan boqol ilaa lix boqol oo arday oo isugu jiro dugsiga hoose dhexe oo isugu jira iyo weliba waxaa sii dheer arday bar ama baro la yidhaaho baab ay yidhaahin oo maanta mashruucaas uu maaragtay meel weyn marayo Een, waxaan ku idhaahdayay dugsigan wuxuu soo maray boqol arday laba boqol oo arday saddex boqol oo ilaa maanta uu taagan yahay ilaa lix boqol oo arday maasha allah waxaa dugsigan dhigata arday dhan ilaa lix boqoloo arday laba boqo saddex boqol iyo labaatan arday ilaa boqol iyo siddeetan gabdhaha dhigata oo isugu jira hoose dhexe xilliga la aas-aasay dugsigani waxaa la aas-aasay labada kun iyo sideed iyo tobankii ilaa labada kun iyo toddoba iyo tobankii lasoo aas marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wuxuu ka kooban yahay fasalada koowaad ilaa labaad ilaa do- fasalka ugu sarreeya ee maanta aan joogno fasalka lixaad intaasaa la aas-aasay maasha allah waanu ku guulaysanay mahaddaas ilaaha iskale iyo jubbo dowladda jubbaland waxaan baa ku baaqi lahay inuu helo iskuulka maadaama dugsiyadaasi quruxda badan loo dhisay in loo helo ardadaasi derbi wareeg ah oo dhagax ah in loo helo si loo maaragtaye kor loogu qaado badqabkooda ma fahmi iyo sidii maaragtaye howlaha u dhidhiman dugsiga sida maaragtaye quudintii oo kale buugagtii oo kale haambaagyadii oo kale wixii maaragtaye madaxda jubbaland ama siiba wasaaradda waxbarashada bahda waxbarashada ay nagu caawinayaan aada u jeclaan lahay weliba waxaan aada u taadadgaraynayaa sidii aan u u heli lahay derbi wareega oo dhagax ah